فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورasuulahu faqad faaza fawزa cadiima walaalayaal ilaahay baynu u mahadnaqaynaa ilaaha ina soo gaadhsiiyey bishii ramadaan inagoo nabad qabna ilaaha ina soo gaadhsiiyey labaatankii hore ama saddex dalool laba dalool in ilaahay inosooinoo soo dhammaystiro ilaaha ina waafajiyey tobankii dambena inuu ilaahay ina soo gaadhsiiyo ilaahaas ayaan u mahadnaqaynaa alxamdu lilaah alxamdu lilaah alxamdu lilah mahaddaa ilaahay ee nicmadaa weyn ee uu ina siiyey aynu ugu mahadnaqayno walaalayaal waxa muhiima inay daa'imto oo mar walba aynu nicmadaa xasuusnaano oo aynu garanno maanta ummad fara badan inaan alla u qadarin inay maanta soo gaadhaan ummad badan u qadaray inay maanta sariiraha ku jiifaan oo ay xanuunsanayaan ummad badan u qadaray inay soomka keri kari waayaan ilahaas aynu mahadnaqaynaa walaalayaal bisha ramadaan waa qaybsantay iyada gudaheeda marka bilaha kale loo eegana way ka khayr badan tahay acmaasha la sameeyo acmaal badan oo la sameeyo oo bishan ku jira ayaa jira bishan dhexdeedana tobankan dambe ee aynu gallay way ka horeeyaan oo way ka ajri badan yihiin labaatankii hore nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sida caashi ay warinayso xadiidka oo saxiixa tobankani haddii ay soo galaan axyaa leyla habeenka ayuu noolayn jiray habeenka maxaa lagu noolaynayaa cibaada lagu noolaynayaa waxaa lagu noolaynayaa dikri ilaahay waxaa lagu noolaynayaa salaatuleyl iyo salaad baa lagu noolaynayaa ducaa lagu noolaynayaa camal wanaagsan baa lagu noolaynaya lagu noolayn maayo soo jeed aan qiimo lahayn iyo wax maalaayacni ah oo aan dhallinyaroy if iyo aakhira waxba ku tarayn ciyaar la daawado iyo waxyaabo yaryar oo aan qiimo badan lahayn lagu noolayn maayo cibaadaha lagu noolaynaya nebi moxamed hadday tobanku soo galaan axyaa leyla habeenkaa waa shamiri jiray oo cibaadu ku noolayn jiray wa ayqada ahlahu ehelkiisana wuu noolayn jiray wuu toosin jiray wa ayqada ahlah ehelkiisana nebi moxamed waa toosin jiray camalka culimmadu xadiidkaa waxay ka qaataan camalkaa wanaagsan ee ilaahay tobankaa dhex dhigay adigu ha isku gaar yeeli nebi moxamed gurigiisiibuu ku cibaadaysanayey dabadeedna isagu iskumuu koobin in reerkiisu uu hurdo ee reerkana waa toosinayey washadda mi'sarahu guntiga ayuu dhiisha iskaga dhigi jiray nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dhexda ayuu u xidhan jiray cibaadada ama arrimar dumar ayuu ka dheeraan jiray sidaas darteed walaalayaal waxaa muhiima tobankan dambe in qofku xaqiijiyo mafhuumkii ay lahayd ilaah in addoommo loo noqdo si ay adigana kuugu horgasho waxa aad doonayso ee wanaaga eed ilaahay ka doonayso sirta aynu doonayno tobankan casharkana aynu doonayno inaynu qabanno faa'iidada aynu ka helaynaa maxay tahay taskiyatu nnafsi nafteenna inaynu nadiifinno waxaynu doonaynaa islaaxu lqalbi qalbiga inaynu wanaajinno sidaynu ku wanaajinaynaa naftana u dahiraynaa waxaynu ku dahiraynaa waa inaynu akhriska qur-aanka tobankan cisho badinnaa ama habeen waa in aynu badinnaa ilaah u dhowaanshaha aynu ugu dhowaanayno ducada aynu ugu dhowaanayno dikrigii kale hadday tahy subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah allahu akbar salligii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo awraadda kale ee soo arartay waxaynu ugu dhowaanaynaa camal wanaagsan waxaynu ugu dhowaanaynaa ilaahay qiyaamuleyl iyo inaynu salaatuleylkii tukanno iyo taraawiixdii inaynu ku dadaallo ayaynu ilaahay ugu dhowaanaynaa maxay inaynu leytulqadriga oo tobankan ku jira tobankan habeen habeen ka midoo ku jira oo habeen ka khayr badan kun bilood ama saddex sideed san iyo dhowr bilood camalka la sameeyaa uu ka fadli badan yahay in aynu habeenkaas sidaynu u heli lahayn ee aynu u waafaqi lahayn inaynu ku dadaalno oo shaqada inoo taalla sidaa darteed walaalin badan baa laydinku akhriyey culimmaduna way idinku akhriyday in badanna laydiin sheegay waa baraarujin wadakir faina dikraa tanfacu lmu'miniin waxaa muhiima walaalayaal in dadaal badan la sameeyo ibnuljawsi raximah llahu tacaala ayaan jecelahay laba maqaaladood laba weedhood oo runtii qiimo leh oo uu runtii ummadda si uu u dhiirigeliyo uu sheegay ayaan jecelahay inaan idinku baraarujiyo wuxuu yidhi fardaha tartamaya ee tartanka iyo barantanka ku jira marka ay u soo dhowaadaan wareegga ugu dambeeya iyo halkii yoolka iyo goolku ahaa ee la dhalinayay markaasay isbiidhka iyo xawaaraha ugu dambeeye xoojiyaan buuri yacnii intii hore in ka badan si yoolka iyo halku doonayo isaga aan laga qaadin haddaba falaa takun ilkhaylu afdalu minka afdalu minka buuri haddaba faraskaasi yaanu noqon midkaa caqli badan yacnii adiguna tobanka dambe habeenba habeen ku dar siyaado waxaa kaloo uu yidhi mar kale allayaali waalayaam alfaadila habeenada iyo maalmaha dheeraadka iyo fadliga dheeraadka a leh ma wanaagsana in la mooganaado oo aan laga faa'iidaysan waayo tusaaluu soo qaato wuxuu idhi qofka ganacsadaha ah maalmaha badeecaddu dhacayso ee suuqu joogo hadduu ka seexdo badeecaddii maalintay u dhacaysay ee suuqu camirnaa waaba maalmahan oo kale eh famataa yarbax buuli famataa yarbax goorma ayuu faa'iidayaa oo ganacsigiisu hana qaadayaa buuli adigu maalmaha cibaadadu ay labanlaabantae ajriga ilaahay kordhinayo waa muhiim inaad kordhiso sheekhu labadaa maqaaladood bayna yidhi caaisha radia allaahu canha wa ardaaha ummulmu'miniin caqli badnayd ilaahayna aqoon badan siiyey ayaa nebi moxamed waxay weydiisay oo ay ku tidhi haddii habeenkaa ilaahay waafajiyey waa xadiis oo saxiixa maxaan idhaahdaa wuxuu ku yidhi waxaad tidhaahdaa allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cannii ilaahayow adiga ayaa dembi tiro ah adiga ayaa dembiyada tirtira weliba tuxibu alcafwa saamaxaadda iyo dembi dhaafkana iyo tirtiridda dembiga inaad ka masaxdana waad jeceshahay facfu cannii ilaahw iga tirtir ilaahw iga saamax ilaahw dembiga iga tirtir culimmadu waxay yidhaahdaan markay ka hadlayaan fii suurati maalan albaqara haddaynu soo qaadno aayadda ugu dambaysa ee fadliga badan ilaahay wuxu uhi wacfu canna wakfir lana warxamna wacfu canna ilaahwna cafi waqfir lana ilaahu noo dembi dhaaf waa maxaa u dhexeeya bay yidhaahdeen alcafwu waalghufraan aw ilmaqfira maxaa labadaa u dhexeeya labaduba maxay kala yihiin ma isku macnaa may isu dhow yihiin may kala xeel dheer yihiin may kala shaamilsan yihiin culimmada qaar waxay yidhahdeen ashmal alcafwu ashmalu min almaqfira cafwiga ayaa ka sii xeel dheer oo ka shaamilsan dembi dhaafka waayo khufraan iyo makfirada waxa ay tahay iyadu yumbi'u cani sadri in dembigii lagaa qariyo ayuu isagu sheegaya waalcafwu yumbi'u cani ilmaxwi in lagaa masaxo istiikad lagaa mariyo mid waa qarinuun midna waa in lagaa masaxa meeshii waa in laga waayaa farqiga u dhexeeya waa kaasay yidhahdeen ibnu kaiir raximahu waxaa qurdubi raximahu llahu tacaala markuu aayaddaa fasirayo ee uu labadaa kelmadood kala saarayo wuxuu yidhi isagu cafigu waxa weeye marka qofkii matalan kiis baabu cid kaa gashay haddii aad kiiskii sidiisa uga tagto oo aanad ku ciqaabin oo aad sidaa ku kansalgarayso waxaa lo odhan yahay cafwi wakfir lanaana waxa weeye buu yidhi in la qariyo asturaad la saaro oo aan lagu fadeexdayn aan lagu soo bandhigin ibnu kaiir raximah llahu tacaala isaga laftigiisu kelmad kelmaddaa u dhow buu yidhi wuxuu yidhi wacfu canna ilaahayow nacafi macnaheedu waxay annaga iyo adiga waxa u dhaxeeya ee aad og tahay egada ee aad og tahay intaanu gaboodfalayno ee aanu gaabinayno ee aanu dhacdhacayno ee aanu simbiraraxanayno ilaahayow taa nooga dhaaf wafir lanaana ilaahow waxa annaga iyo addoommadaiyada addoommada adiga iyo addoommadaada annaga iyo addoommadaada waxana dhex maray ilaahu tacaala naga ilaali oo maxay ah ilaahayow ha tusin ceebtayada iyo dhaliilahaanu leenahay addoommada iyo tafaasiir kale oo kala duwan walaalayaal waxa aan jecelahay inaan ku soo gebagabeeyo waayo khudbadaha waan iska soo gaagaabinaynaa maalmahan imtixaanka caalamka ayaa iska badan dee dad baan imaka jimcihiiba tukan caalamka intayn tukan ilahay baa inaga jimcihii inoo qadaray inaynu tukanno alxamdu lilah intii hore dhimca taraawiixda waa tukanaynay taraawiixdii baa imanka la yidhi waa bal xaaladda maadaama ay yaro cuslaanayso bal taraawiixda guryaha la taga iyo tahajudka dadka qaar baa waxay u fahmayaan in taraawiixdu ay masaajid iyo tahajud ku ansaxo oo qura maya maya maya maya taraawiixda keli baad u tukan kartaa jamac baad u tukan kartaa tahajudkuna waa la mide gurigaagaad ku tukanaysa oo masaajidkaad ku tukanaysa haddii miri midihir geli weydo ta kale waa inay kuu hirgashaa waxaan idin leeyahay walaalayaal guryaha ka ooga cibaadada caruurtii iyo haweenkii la tukada tajribadaa waxaan sameeyey anigu labadan habeen labadan habeen anaa sameeyey hablahaydii iyo inamadaydii iyo caruurtaydii ayaan la tukaday sida yadii sidii masaajidkun baan u tukannay waxaaba ka soo baxay meeshan dacwado dacwad baaba ka soo baxdayoo malaha xaq ay lahaayeen ubadkii iyo haweenkii iyo ooriyihii iyo hablihii ay lahaayeen iyo intii guriga joogtay meesha inay ka soo baxaysaad moodaa waa laga yaabaa inaad hal su-aala isweydiiso oo aad tidhaa dee masaajidada culima qur-aan noo akhriyayse annaga qur-aanka iyagiiba haddaanaan hayn ama aanaan qur-aan ka xiftisnayn maxaanu samaynaa kitaabkaaga la kala baxa waxa soo baxay awoodo kale oo rag badanna ii warrameen carruurtii yaryarayada aynu wax barnay ee qur-aanka in badan aynu barnay hibadoodii baabaynu tijaabinaynaaba aabbagal ina tuki kitaabka la daba istaag adigu kitaabka la daba istaag tug aydin tukiyo inankii adigu haddaad qur-aanka taqaano kitaabka qabso haddaad xifdisan tahay tuki ducadii iyo allabarigii iyo qur'aankii intaba aan samayno yaan wax iska keen bedelaa halkeenni yaanu jirin carruurtu xaq bay inagu leeyihin gurigu xaq bay inagu leeyahay dee markaynu salaada sunnaha si guud u eegnana axaadiidta nebigana eegnana nebigu salaadaha sunnaha ah inta badan waxa uu ku tukan jiray maxay guriguu ku tukan jiray xataa dee taraawiixda intuu tukaday guri ku tukaday nebigu intuu masaajid ku tukaday dee waan garanayna oo nebigu inta badan wuxuu ku tukan jiray guriguu ku tukan jiray ilaahay ma haddii mar haddaan cibaadadu hadduu albaab isxidho albaab kale kuu furmayo waa ilaahay ma haddii haddaad se sanadkan tiraa taraawiixiba masaajidadii waa la mamnuuco dawladdii dee way joojisayoo deedna taraawiixna maan tukan tahajudna maan tukan sanadkan way iga dhabaqsanay la taa inaga ilaaliya waa fariintaan idiin farayo taasi waa mid waxaan kusoo gebagabaynayaa walaalayaal arrintani waa arrin nagu wada culus kala baxay kala durkaay way nagu culustay aad bay nagu culustay laakiin dan baa tiri markay taa tahay dadku inay murmaan ma aha salaadii cibaadaynu masaajidka u nimi intaynu dadaali karnoun baynu inagu dadaalaynaa in la isqaqabsadana maaha in la murmo maaha in ramadaantaadu wax noqoto maaha in qiyaamkaagu wax noqdo maaha walaaladaa xaqay kugu lahaayeen inaad dayacdo maaha fattaquu llaaha ma stadactu intaaad kari karto ilaahay ka cabso maalan inagu masaajidkanaynu joognaa soo maaha masaajidku inaga badan yahi haddaynu kala yaro durdurugno dabaqa labaad tag oo ka saddexaad tag oo ka afraad tag oo ilaa sadxiga iyo ka shanaad tag oo hadday buuxsamaan bannaankaa dibadda iskaga tuko siday dadka qaar ugu tukadaan oo yaynaan iswada qabsanin waan arkaynaa annaga waa nagu culustay idinkaydinku culustay ummaddoo dhan bay ku culustay wax culusba ilaahayna sirun buu uga jeeda ilahayna waxbuu uga jeeda ilaahayna wuxuun buu uga jeeda arrintaasna waa iga dardaaran markay markay qayladii badatay ee dabaqan hoose in badan la isku qaqabsaday waxaan waa bal in tiro markay soo gasho dabaqa labaad si loo tago balkaa albaabada ka yara nafisiya yaana iswada jiidhin deedna xagga sare ha u kacaan alxamdulilah waxaan raje dad badan oo runtii aad wax u fahmayaa jira oo markaaba dabaqyada sare u kaca dhibina ma hayso alxamdulilah jamcii bayn tukana jumcii bayn tukana nimcada aynu haysano ilaahay u baago marka walaalayaal tobankii dambe aynu ku jirnaa afka inaynu ilaalinaa wanaagsan carabka inaynu ilaalinaa wanaagsan isha inaynu ilaalinaa wanaagsan ثم صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك في رمضان وفي غير رمضان اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ولا بدنوا فريما إن سوفرتي بأجراء قاركود حان أصنيان قاركود اخترد أيالان قاركود فاري كدعي قاركود دباتين كلا شيء دبت الله كوض القاض دبت الله وكوض القاض caafimaad alla ha siiyo dhibta kale dareemayaan allah ka dulqaado int inaguna dhibaha iyo waxaynu dareemayno allah inaga dulqaado xanuunkan allah inaga dulqaado dhibtiisa allah inaga dulqaado raadayntiisa allah inaga dulqaado ilahay taasaynu ka baryaynaa rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaab annaar somalilan dhammaanteed subaxdii iftiintaba soo gashaa siraadka iyo internetu sida too suuqyada magaalada ganacsigaa susumaya sixirada ascaarta iyo sarifkaa dhex yaallaa waxay saamraystaan internet ilaa coosugan oo marqudha goyn hadduu ganacsigaagu korayo khubrada adduunyada sharci aad la gelileyd waddan kale aad oo tegi kharashkaaga bixin baad internet adeegsanoo soo gashaa awood badan feebarkeedu saxan yahay ganacsigana u gaar yahay qoys lagama maarmay guriga iyo carruurta iyo madadaaladooda mar kastaba muhiime markay soo gasho helaan bay muxo badan mabsuudaan maankaaga geliyo internet hamoogaan gurigaaga soo gela wayerles sbiid badan feebarkuna ku xidhan yahay la xidhiidh dadkaaga oo caalamka la jaanqaad mayfay awood badan dharaariyo habeenkii hadduu isticmaalkaagu badan yahay daatadiisa xadid ma le mashquul iyo dhammaad ma leh mar qudhaabta gulid ma leh haddaad gaadho suuq iyo goobaha waxbarashada halka lagu caweeyaba soobaa isgaadhsiin gurigaaga baahnayn ruutir kugu xidhaynoo hawadaada keento kugu tidhi wayfaygaaga furo oo isticmaalla dabadeed hotsbot sbiid badan soo soo gasho waa shirkadda koowaad ee somalilan hogaaminaysa isgaadhsiinta internetka faibar optiga ka ganacsiga iyo ka guryaha iyo dhammaanba adeegyada kala duwan ee shirkadda soo ay bixiso internet awood badan oo faibarka ah wax ku faro ku daawo ku ganacso ku iibso ku iibi kuna ciyaar isticmaal mar walba iyo meel walba tayadu waa awood